xubno ka tirsan wasiiro iyo baarlamaanka dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa waxay kulan ku yeesheen xarunta gaalkacyo ee gobolka mudug kulanka oo ahaa sidii dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ay xoog u saari lahaayeen joojinta colaadaha ka taagan galbeedka gobolka mudug iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaad beeleedyada kusoo laalaabtay deegaanadaasi wasiirka wasaaradda madaxtooyada galmudug maxamed faarax talyaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa waxay ka warbixiyeen qodobada ka soo baxay shirka bismillahi raxmaan raxiim sidaad ogtihiin maanta waxaa halkan ku kulmay wafdi ka socday dowladaha galmudug iyo puntland kuwaas oo heer wasiiro ahaa oo annaga dhinacayna uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir cumar guuraye halka dhinac kalena uu hogaaminayay wasiir juxa waxaana labada dhinac oo heer wasiiro ahaa sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad beelo walaalo ah oo galbeedka gobolkan mudug dega dhowaan ku dhex martay taasoo muddo soo jiitamaysay waxaana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dahfur ah uga wada hadleen sidii colaaddaasi loo joojin lahaa islamarkaana labada beelood oo walaalaha ahi ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabadda loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca galmudug ka dhacay dhinaca hordhaca kulan hordhaca waxaana loo madlan yahay hadduu ilaahay yidhahdo maalmaha soo socda in kulammadu ay halkoodii ka sii socdaan sal allahu alay wasalam walaalkii wasiir talyaani waa mahadsan yahay wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee galmudug sida wasiirku idiin sheegay halkan kulama maanta ka dhacay annaga dhankayaga waxaa hoggaan noo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda puntland mudan wasiir juxa galmudugna wasiir gaboobe ayaa hoggaan u ahaa labada wafdi maanta ayay halkan gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo weliba dhanka puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way caddayd doorka mar kasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolka ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaannu marka hore is aragnay mas-uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha ammaanka sida waad ogsoontihiinna barbilow fiican baa hore u jiray in labada beelood ay bayaan soo saareen labada beeloodba waxay si walaalnimo u muujiyeen in wadahadal miiska wadahadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaasaa ka ambaqaad ku noqon doono hadduu allah wadara idmo waxaa keliya hadda idiin sheegi karna waxa weeye in halka kani gaalkacyo ay noqon doonto hormuud u noqon doonto colaaddaas sida loo xallin lahaa ayna iyadoo ay martigelinteeda ay qaadatay labada maamulna ay awood gelinayaan dowladda puntland iyo galmudug sidii wax looga qaban lahaa arrintaa sidii hore doorka hore uga qaateen shariifka ahaa